bashiir good oo ah wakiilka maamulka la baxay somalilan u fadhiya washington ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin martigelinta saldhig militari oo maraykanku ka samaysto dekedda istaraatiijiga ah ee magaalada berbera oo uu ka arrimiyo isagoo dhowaan waraysi siinayay wakaaladda wararka ee taas ayuu bashiir yidhi somalilan waxay diyaar u tahay inay martigeliso saldhig militari oo maraykanku ka yeesho berbera haddii ay ka faa'iidayso danaha wadaagga ah ee dalalka labada dhinac bashiir good ayaa meesha ka saaray in ay jiraan wax dhibaato ah oo xiriirka muqdisho ka iman kara haddii maraykanka oo uu hogaaminayo madaxweynaha la doortay ee donald trump aqoonsado madax bannaanida somalilan sida ay ku warantay wakaaladda isagoo sii hadlayay ayuu bashiir yidhi waxaan isu aragnaa dal madax bannaan oo leh xorriyad buuxda sidaas darteed waxaan u aragnaa iskaashiga aan la yeelanayno dalalka saaxiibka ah inuu ku salaysan yahay danaha dalkeenna oo keliya donald trump ayaa marka uu xafiiska dib ugu soo laabto bisha janaayo la rajaynaya inuu dal madax bannaan u aqoonsado maamulka la baxay somalilan sida laga soo xigtay falanqeeyayaal ay soo tabisay wakaaladda wararka ee semafor africa falanqeeyo siyaasadeed oo ka tirsan xarunta tifa ee kenya laguna magacaabo thomas wolf ayaa sheegay in trump haddii dib loo doorto uu ka faa'iidaysan karo marinbiyoodka badda cas ee somalilan si uu u xoojiyo saamaynta maraykanka ee mandiqadda aqoonsiga somalilan wuxuu siin karaa maraykanka istaraatiijiyada muhiima oo gobolka ah si uu ula socdo ka ganacsiga hubka ugana hortago saamaynta shiinaha ee saldhiggiisa militari ee jabuuti iyo inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa lagu yidhi warbixin ay daabacday semafor dowladda federaalk ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay kaga hortagayso ololaha ay somalilan ictiraafka kaga raadinayso maraykanka waxaana hormuud ka ah safaaradda ay ku leedahay magaalada washington safaaradda ayaa la sheegayaa inay heshiis la saxiixatay mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn qareennada maraykanka iyadoo ujeeddadu tahay in la taageero dadaalka soomaaliya ee ka dhanka ah aqoonsiga madax bannaanida somalilan wargeyska the africa report ayaa daabacay in shirkadda heshiiska lala galay oo lagu magacaabo b g r ay qandaraas ku qaadatay lacag dhan lix boqol kun oo dollarka maraykanka muddo laba iyo toban bilood ah si ay saameyn ugu yeelato go'aanada sharciyeed ee maraykanka oo la xidhiira aqoonsiga maamulka la baxay somalilan dhacdooyinka ugubka ah ayaa waxaa ka sii horreeyey heshiis xaaraan ah oo hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay somalilan muuse biixi uu qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyeed ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed mar sanadkan sii dhammaanayana bilowgiisi ay ku kulmeen magaalada adis ababa si kastaba ha ahaatee maalmahan waxaa aad isu soo taraya wararka sheegaya in maamulka la baxay somalilan loo aqoonsanayo dal madax bannaan taas oo soo xoogaysatay kadib markii xildhibaan ka tirsan koongareeska maraykanka uu dhowaan aqalka baarlamaanka horgeeyey xeer cusub oo u ololeynaya aqoonsiga maamulkaasi